waa mahadsan yahay waana su-aalo aada iyo aada muhiim u ah runtii waxaan ii sheegayaa anagu sidaan sheegaya waxaan wasaray kana waxaan kale reer galbeedkaa badi dadka tegay moogta meesha maca madaxweynuhu wasaaradda waxaan maya mordan half baa meelahan ka tegay marka wax iska sheega xaqa ah iyo saxitaan baan loo arkaynaa ma aanu kuma soo kogayno ma odhan waxbaa nalaga sheegay oo dee halkeenu freedom of speech waxbaynu ku baranay marka taa diyaar baan u lehay hala biqina wixayna qaarna saxitaan bay noqonayaan qaarna kuwa inkaara bay noqonayaan oo uurka ka buko hoos wax krijan marka kulli saxitaan baan loo arkayna number one horta miyaad haddaan ku weydiyo ma ma maqashay intii aan joognay hadda maamulkan sideedaa bilood xabashaa wax loo dhiibay ma aad maqal baan u baray aniga jawaabaya kolleyna kama warhayo anigu haddaan dee jinni habeenka qaadan oo xogeyn waana xaaraan inay xaaraan tahay waa kula qabaa umana aanu dhiibin umana dhiibi doono laakiin dhulkeeni ma xukuno inagu intiisa badan xabashii waa dowlad awood leh waa kuwii xamar iyo dhulkaa joogay xuduudadaa way yimaadaan ogaal annagaan ogeyn bay yimaadaan hadday doonaan wax allaale waxaanu arrinkaa annagu taageero ku siinaa inay xaaraan tahay noolay umana dhiibin umana dhiibino waa iyadoo inshoor ayaa dhoweyd qola gaalkacayo oo dowladda ogaantee timi baa la yidhi wixii ay sameeyeen waa lagu cambaareeyey warqad baa loo qoray dowladooda bortaskaa laga dhiibay iyagiina ma tegi kartaan baa la yidhi raggii wixii ay markaa qabsadeen waa laga riday oo free weeye saacada kabacdi free bay ahaayeen jawaabtiina maanta mise shalay baa inkastoo kalena yimaadeen oo ay la shirayeen maxay tii madaxweyne ku-xigeenka yoos oo jawaabtii sideen marka arrinkaas runtii annagaa jecel inay noqoto meeshu meel dad joogo ee aan bilo waliba galaan iska darsan taa taasan kale laascaanood sool puntland hadday ka seexatay waxaan qabaa adaa ka hor seexday cabdullaahi adaa ka hor seexday ilaa ilaa adaa adaan kuu sheegay ilaa aad toostana puntland ma toosiso puntland waa adiga laascaanood dhulbahante ayaa degaan dhulbahante weeye weli dhulbahanta isuma taagin puntland waa dad isu tegay inay taageeraan dhulbahante diyaar bay u yihiin laakiin markaad horaan qaaddo oo aad adigu tiraaho tol iyo baan u baahnahay maamul baa lagu soo dabagelayaa laakiin in haddaan kuu sheegaa ha ka yaabin intaad masquul gasho inaad tiro kaalay hebela wii qubee oo saabuunta ii mari no way dadka reer puntland runtii qabaa'ilka degani cid walba way ka horeeyaan meel walba waa maray anigu bari baan tegey waxaan tegey mudug qolaba waxay war wax bilaaba annagaa maxay tahy inta kale annaga lagu hadleeyo hub baanu haysanaa lacag baanu isku taageerinaa raashinkii baan shidaas baanu siinanaa warbarinku wax bilaaba adaa lagaalayahay tobankii doolar ama boqolkii doolar ee wiilashu ay ku bilaabi lahaayeen marka markaad kacdo puntland waa kuu diyaar aday kugu xiran tahay taasna taa weeye aad baad u mahadsan tahay